haatana waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha waxaa soo diyaarisay lana diyaar ah zahra cabdi axmed
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadkan barnaamijka waxa aynu ku eegi doonnaa tan iyo markii ay soo baxday ololihii doorashada madaxtinimo ee dalkan maraykanka oo musharaxiinta qaarkood ay adeegsadeen hadallo xanaf u muuqday oo ka dhan ahaa muslimiinta ayaa waxaa soo baxayay falal u muuqan kara naceeb oo bulshooyinka qaarkood dhex yaalay kaasoo mararka qaarkood si waxyeello leh loogu geysanaya dad soomaali ah gudaha dalkan maraykanka gobolada soomaalidu ay ku badan yihiin falal gacanka hadal ah haddaba falkii ugu dambeeyey ayaa habeen saddexaad waxaa lagu weeraray xarun ku taala magaalada minneabolis waxaa sidoo kale kasii horreysay haweeney dhaawac loogu geystay gobolka ohio degmada colombos oo iyadana sidoo kale soomaalidu ay ku badan yihiin haddaba falalka iska soo dabadhacaya ee u muuqda naceebka ma yihiin kuwo si rasmiya salka ugu haya naceeb mase waa kuwo ay wax kale ku dhex duugan yihiin cabdi warsame waa gudoomiyaha degmada lixaad ee magaalada minneabolis barnaamijkeenan wicitaanka dhegaystaha ayuuna toddobaadkan marti noogu yahay mudane cabdi warsame bal ugu horreyntii soo dhowow adig iyo dhowr qof oo khadadka telefoonka ku wada jirtaan si aad noogu jawaabto barnaamijkeenan intaan ku guda jirno waa mahadsan tahay sahra waana dhowahay waxaana rabaa inaan salaamo adiga iyo baxda v o a iyo dhegaystayaasha raadiyo aadiyaha waad mahadsan tahay sidoo kale bal haddii aan aniga ku hormaro inta dhegaystayaasha aan kuu furin waxaad bal iga warantaa heerka iyo qotada uu la ekaan karo ama uu la egyahay naceeb hadiiba uu ka jiro gudaha dalkan maraykanka oo bulshooyinka gaar ahaan muslimiinta soomaalida si gaar haddii loosii dhigo iyo dabcan magaalada aad adigu madaxda ka tahay ee minneabolis iyo deegaanada kale ka jiri kara horta aad iyo aad baad umahadsan tahay dalka maraykanka sidaad la socotid waa dal ka dhisan qowmiyado aad iyo aad u fara badan dad cadaan aha degan dad madow aha degan dad muslin aha degan dad gaalaha deg dad maxaala kirishtaan aha degan yuhuud dad aan diin lahayn waxay ka kala yimaadeen qaaradaha adduunka oo dhan dad original waxay ka yimaadeen yurub kuwo waxay ka yimaadeen africa marka waa qowmiyad ilaayo waa qowmiyado aad u tiro badan waxaana degan ilaayo saddex boqol oo milyan oo qof marka marmar waa jirtaa in maaragtay markii siyaasadda ama ama maxay ahayd ama dalku isbedel ku socdo sida hadda isbedelka dalka ka jiro oo ah in dadka caddaanka ah oo ahaa jira dadka ugu tirada badan dalka maraykanka inay noqon doonaan dad aan ugu tiro badnayn oo dadka kale markii laisku daro ay tirada la ekaa doonaan dadka caddaanka ah sanadada soo socdo taasoo abuurtay baqdin iyo maxaa la dhahaa dhinaca nimanka maamulka xukumi jiray dalka oo haddana keentay maxay ahayd ficillo foolxun marka waa jirtaa baqdin laakiin anaku meeshaan degannahay gobolka minnesora iyo magaalada minneapolis xaaladdeena aada iyo aad bay u fiican tahay waa gartay bal haddaan mid ka mid a dhegeystayaasha aana khadka telefoonka siiyo magacaagan oo dhamaystir xasano iyo halkaad naga soo waceysid a waa mahadsantaha sara walaal magacayga waa deeq xasan xirsi walaal waxaan rabay inaan weydiiyo guddoomiyaha hal su-aal oo ku saabsan sida aad ka warqabtid dhalinyarada soomaaliyeed ee ku nool magaaladaha magaalooyinka mataanaha ah waa dad in badan dhalinyartoodu ay shaqadu shaqadu shaqa helitaanka shaqadoodu uu aada u hooseeyo caawinta ay heli karaan bulshaduna ay aada u yar tahay ayadoo lagu riixayo ama maaragtay lagu gacan bidixaynayo arrimo fara badan oo ayaga communityga soomaalida maaragtay gooni u ah sida colorka iyo maaragtay faithka iyo waxyaaba la xiriira marka waxaan weydiin lahaa guddoomiyaha horumar intee la-eg ayaa dadka dhalinyarta soomaalida ah uu ka geysan karaa in laga caawiyo sidii ay maaragtay u heli lahaayeen fursadaha dadka kale ay la nool yihiin ay maaragtay haystaan dhalinyarta ay soomaalida si ay u heli karaan fursad maaragtay lamid ah dadka maaragtay aynigooda aho dadka dhulka maaragtay aan joogno ay haystaan seebay u heli karaan fursadaas oo kale maadaama arrimo fara badan lagu fuquuqayo isaguna uu yahay guddoomiyaha hadda laga doortay waaxda lixaad ee minneapolis waad mahadsantaha waa su-aal aada iyo aada u wanaagsan deeq waana su-aasha ugu muhiimsan oo shacabka soomaaliyeed dalka maraykanka iyo qurbaha hortaalo sidee ula jaan qaadnaa qowmiyadaha la degannahay oo ah dalalka adduunka ugu horumarsan gobolka minnesora sidaa la socotid waxay kamid tahay gobolada ugu ugu qanisan dalka maraykanka marka la fiiriyo waxbarasho iyo tacliim iyo shaqo abuurisna waxay ugu jirtaa kuwa ugu fiican bay tahay haddii aad tahay qof cadaan ah oo magaalada minneapolis degan shaqa la-aantaada waxa weeye waa three percent ama boqolkiiba saddex keliya ah shaqa la-aan ah haddii laakiin aan soomaali tahay ama ama immigrant ka yimid africa shaqa la-aanta waxaa lagu qiyaasaa inay boqolkiiba labaatan iyo saddex tahay dhibaatada ugu weyn haysata waxaa hawshaa la dhahaa disparity baa la dhahaa waana dhibaatada ugu weyn sidii gaabkaasaan u yaray lahayd anigu shaksiyan waxaan ka shaqeeyey inta haddeer xilkan aan hayo waa dee afarta sano waxaan ka shaqeeyey inaan shaqo u abuuro dhalinyarada soomaaliyeed waxaan isku taxalluujinay inaan xarun tababar furno xaruntaas maanta waa furan tahay waxay ku taallaa xaafadda sida riverside oo ka tirsan degmada lixaad magaalada minneapolis waxaana la dhahaa the opportunity center waxayna ku taallaa buildingka cusub oo sidar ku yaala oo five fifteen on the park la dhaho maalin kastana waa furan tahay waxaana loogu talagalay in dhalinyarada shaqo la geeyo qofkii diyaar u ah laakiin la tababaro oo xirfadaha especially shaqooyinka gacanta sida plumbingka iyo pipe fitterka iyo iyo maxaa la dhahaa maxay shaqooyinka gacanta farsamada oo ah shaqooyinka dhiso aqalka dhexe ama middle classka waxa loo dhaho in dhalinyaradan lagu tababaro anigu waxaan tegay labaatan school oo oo maxay ahayd farsamada gacanta oo ku yaalo magaalada minneapolis iyo agagaarkeeda labaatankaas school oo nimankan trade union school oo ay maamulaan kuwaas oo aan kula kula xaajooday inay qaataan dhalinyaro soomaaliyeed oo schoolka sida ko electricianka ama korontada ama kuwa maxay ahayd pipe fitterka sameeyo marka walaal su-aashaada haddaa soo koobo waa inaan ku dadaalnaa waxbarashada kow taas kaliya ha noqonayso sida aan ula jaan qaadi karna mujtamaca la degannahay waa in la sameeyo after school program xaafad kasta oo dadkeena degan yihiin waa in masaajidada laftigooda ka qayb qaataan oo ilmaha laftigooda ugu baro xisaabta iyo iyo maxay ahayd waxyaalaha kale marka taas baa keenayso in maxay ahayd dhalinyaradeena shaqada maxayd kor loo qaado waa tahay waana waana ku dadaalaynaa waxaana loo baahan yaha laakiin mujtamaca dhinac kastaba waalidiinta laftigoodana ciyaalka aysan u ogolaan kaliya inay iskuol iska aadaan oo laakiin ilmaha iskuolkana loo diro after school programa loo sameeyo laguna dadaalo in xisaabta in xisaabta iyo scienska lagu dadaalo because labadaas maado ayaa ah maadada maxay ahayd fursadda siinaysa qofku inuu shaqo fiican helo waa tahay cabdi warsame haddaan mudane dib ugu soo noqono isla mawduuca iyo arrinta ku saabsan haddii uu jiri karo in faquuq si gaara soomaalida u haysto uu jiro waxaad ka dhawaajisay inaysan wax dhibaato hadda minneapolis ka jirin inkastood mas-uul tahay guud ahaan marka la fiiriyo dadka farakuturiska ee maraykanka ee soomaali maraykanka ee maraykanka wax ka noqda aad ka mid tahay haddana si guud markaad u egto gobollada maraykanka ee degan yihiin maxay kuula muuqataa weerarada dadka soomaalida ay ka cabanayaan inta badan inay ku dhacayaan sidaa hadda gabar oo habeen toddobaadkii hore dhibaato saasoo kale loo gaarsiiya dhaawacyo loo geystay marka dadkaasi maxaad ugu jawaabi lahayd horta dhibaato waa jirta anigu ma dhahayo dhibaato ma jirto laakiin aniguna ma rabi inaan dadka kiciyo oo aan dhaho maxay ah meeshay degan yihiin xaaladooda aan ka turjumin wax reality ah ana haddeer waxaa joogaa xaafadda sida riverside waxaa degan shan kun oo qof oo muslin ah maamooyinka waa xijaaban yihiin waxaa ku yaalo ilaa iyo saddex masaajid waxa weeye dhibaatada aan la kulanno maxay waa jirtaa cunsurinimo waa jirtaa nacayb waa jiraa laakiin maalin kasta anaka dhibaato aada u foolxun ma la kulanno waxaan ku dadaalnaa mar kastaba inaan la shaqeyno hayadaha amniga in haddii aan aragno wax cunsurinimo ah ama dad waxaa jira wax ku qorqoro xaafadaheena marmarita yimaadaan wax qorqoro askarta waan u sheegnaa waa waan la hadalnaa waxaan maxay ahayd la shaqaynaa maxay ahayd dadka mujtamaca nala degan masaajidadeenaan keennaa waan tusnaa dhaqankeena siduu yahay makhaayadaheenaan kusoo dhaweynaa waxa weeye isdhexgalkaas iyo iyo magaalada minneapolis waa magaalo aada iyo aada u fiican example haddaan siiyo markii haddeer uu donald trump uu la yimid hawshaan ahayd in muslim banka la sameeyo ama muslimiinta dalal lix dal ay soomaaliya ku jirta la diiday mudaharaadyadii ugu waaweyn waxay ka dhaceen magaalada minneapolis dadka maxay waxaana mudaharaaday dad cadaan ah waxaa mudaharaaday dad ajnabi ah oo annakana garab taagnaa oo nagu taageersanaa marka yes waa jirtaa cunsurnimo laakiin anigu shaksiyan waxaan dhihi lahaa waa mid aan ka tillaabsan karno xaaladda haddeer lagu jiro dadkeenuna waa inay feejignaadaan waa inay askarta la hadlaan waa inay u sheegaan maxay ahayd inay nine one one wacaan markay arkaan wax xun dhacay haddeer gabadhii maalintii boodi oo maxay ahayd xabadda ku dhacday oo ohio aad iyo aad baan uga nahay waana wax cunsurnimo ah dalkaana waa ka jirtaa cunsurnimadaas waana dal lagu dhisayba cunsurinimo markii ugu horreysay oo waxaa la socotaa dadka madowga ah oo walaalaheena afar boqol oo sano ayay u halgamayeen inay xuquuqdooda helaan marka waa jirtaa wax taariikhiyan ah waana jirtaa nacayb waana jirtaa nacayb dadka ka dhexeeyo mujtamac kastana meel kasta ay joogaan waxaa jirto afkaaray ku kala duwan yihiin lakiin annaka waxaa dhihi lahayn xaaladdeena waa fiican tahay waxyaalaha ugu weyn oo laga shaqeyn waxa weye waa inaan kamid noqonaa mujtamaca waa inaan askarta kamid noqonaa waa in sida deeq uu ka hadlayay waa inaan shaqooyinka fiican raadsanna waa inaan ilmaheena wax barnaa markii aan aan helno awood siyaasadeed iyo awood dhaqaale waxaan helaynaa respect laakiin markii aad tahay qof saboolah waa bar kastaba culaysku adigu ku saaranya way mid ka mid a dhegeystayaasha oo minneapolis haatan si aada khadka nooga soo wacday bal haddaan u waco ama aan dhankeeda fiiriyo sahra magacaaga dhammaystir iyo aragti ahaan su-aal waxa aad qabtid
ha waa sahro jaamac oo kasoo hadlaysa minneapolis minnesota aniga waxaan qabaa inay ka jirto cunsuriyad weyn maraykan guud ahaan waa ka jirtaa cunsuriyad taana layskumanahaayo waana la ogyahay qof walbana waa ogyahay inkastoo stadeyadu u kala badan yihiin stateenaan stadyada ugu ugu cunsuriyada yaru ku jiray laakiin hadda waxaad moodaa inay soo badanayaan waad ogtihiinoo masaajidkii bloomington ku yaalay waa tii la qarxiyey bishii hore waa ta gabar oo haayo sagaal xabadood lagu tuuray gabar xijaaban oo baabuurkeeda wadata oo sagaal xabadood ilaahay nasiibkeedaa maaragtay uga bixiyey cunsuriyadda waa ka jirtaa ardada jaamacadaha markay soo dhameeyaan shaqo ma wada helno equal ma ahan dadka oo sidaas ay tahaana muslimiinta ugu sii liitaanaan qabaa aniga marka cunsuriyad waa jirtaa silis maaragtay doorashadii obama oo ka dhacana wayba sii korodhay steedyada qaar aadayba ugu badatay marka cunsuriyad maraykan ma ka jirtaa iyo waa ka jirtaa lama dhihi karo waa ka jirtaa boqol kiiba boqol waay sahre jaamacey marka soomaalida sidee ayay qeyb uga noqon karaan haddaan bal aniga ku weydiiyo in kala shakigaas iyo naceybkaas hoos loo dhigi karo
waxay ila tahay inaan dadka sida cabdi warsamaba sheegay inaan dadka dhex galno oo aan tusno maaragtay inaan anaga waxa nagula sheegaa iyo waxa xagjirka aana ahayn dad maaragtay flexible ahoo dadka la shaqaysan karo oo bulshada fit ku noqon karta inaan noqono oo aan tusno maaragtay inaan waxa la sheegaa ahayn oo aan anagu iimkeenu ka wen yahay ama maaragtay aragtida goolka aan u soconno uu ka wen yahay oo sidoo cabdiba sheegay aan ardada wax dhalinyarada waxbarno dadka waayeelka oo la wacyigeliyo oo maaragtay hore loo socdoon dadka ka mid noqono si aan naloo faquuqin maadaama aan ku badannahay meeshaan usoo qaxnay ilmeheenii iyo xudunteennii aan halkaan wada keenay waay waad mahadsan tahay waa tahay cabdi warsame haddii aad dhinacaasi wax uga sii darayso sahre aragtideeda dabcan isku aragti ayaad u muuqataan waxaan jeclaan lahaa inaan siiyo qof kale oo ayana kaga jirta khadka dhinaca gobolkan virginia ee duleedka magaaladan washington waxaa la yidhahdaa qadro qadro soo dhowo walaal magacaaga noo dhamaystir iyo aragti ahaan waxaad qabtid ha asalaamu calaykum walaal waa idin wada salaamaya magaceyga waxaa la yidhahdaa qatro ciidan gale waxaan ku noolahay virginia sidai saharaba idin sheegtay marka virginia sidaa la socotiin su-aal aniga horta aan qaba ma jirto laakiin sida uu cabdi warsame runtii uu tafaasiray wax walba u caddeeyey intaasaana la aaminsanahay runtii marka la sheego sababtoo ah aniga horta state waxaan deganahay statekan waxaan deganahay laba iyo labaatan sano waxaan imid anigoo runtii aada u da-yar waxna ka bartay kuna noolahay marka waa jirtaa sida ay gabadha kala sheegtay sahra cunsuriyad waa jirtaa dhibaato waa jirtaa maxaa la yidhaahdaa of course dadkan waxaan ka duwannahay dhaqan ahaan diin ahaan maxaa la yidhaahdaa dhinacyo badan ma fahamtay marka laakiin qofka soomaaliga inuu iska dhaadhiciyo ma aha waa lagu necab yahay waddankan marka ugu horeysa waxaan aaminsanahay aniga america inay dadka soo wada dhaweysay ay maanta ay ku siisay waxbarasho haddii aadan awoodina guri leedahay ay guri ku siisay waxaan aaminsanahay inaad dadka ka mid tahay kolbana marka waxay ku xiran tahay sida aad adiga iska dhigto ma fahamtay marka ma aha adiga oo aan wax kale iska dhaadhicin oo aan dhibaato abuurin oo waxaa la rabaa inaad dadkii la qabsato aad dadkii tusta dhankaaga wanaagsan aad dadkii tusta appreciation micnaha inaad ku faraxsan tahay maxaa la yidhaahdaa anigan kula hadlaaya ayaa waxay dhacday maalin hore maalin adiga saddex wiig laga joogo ayaa waxay dhacday oo si fiican u aqaan america oo ka ka kaga aqoon badan waddanka aan u dhashay aan ka imid uga aqoon badan america ayaa waxaa dhacday anigoo qamaar ayaa ii xirnaa marka waxaan joogay grocery dukaa dukaamanka cuntada laga gato marka naag caddaan ah ayaa baarkinka isku meel ayaan baabuurka dhiganay si xun ay ii fiirisay marka markay si xun ii fiirisay haddana waa dukaanka isla soo galnay waxaa dhacday inaan iskugu nimiday meeshii kaashiyeerka intaanan kaashiyeerka isku imaana meesha cunto meel alaabada laga qaato ayay intay igu aragtay iga carartay intay si xun ii fiirisay haddana meesha waxaan iskugu nimid kaashiyeerka haddana sida ay ii fiirisay si nacayb ku jiro oo ayna ifiiri karin ay iga jejeesatay marka aniga waa u ismaaiil garey waa iska ilka cadeeyey sababtoo ah marka dukaankaas intaasoo qof ku jirto kulligood si xun iima wada fiirin hal qof keliya waayo marka qofka waxaa la rabaa inaa adiga aad tustid ama aad soo dhaweysid ama aa wanaag kugu jira asaa isku xishoonaya hadduu qofka qof normal yahay oo caafimaad qabo oo class leh oo education leh hadduu yahay isagaa ka xishoonaya wix xun inuu sameeyo ama naceyb uu sameeyo Waa gartay.
marka ani soomaalida waxaan kula talin lahay inay ma arkin oo dadaalaan aqoontooda dhisaan ee maxaa la yidhaahdaa dadka siday ula dhaqmaan ee ay noqoto si positive ah ama si fiican oo maaragtay naxariis leh oo wanaag leh marka qofka xun xataa haddii uusan xanuunsanayn ama uusan dhibaato kala qabin ama uusan ma arkin oo aysan wax kaloo aad oo extremely qofkan ee yacni naceyb tiro badan ee waaliya uusan qabin waxaa laga yaabaa inuu inuu normal kuula dhaqmo marka ugu dambeyso marka annaga waxaan aaminsanahay inay annaga nagu xiran tahay naftirkeena sida aan ula dhaqmayno iyo soo nolosha meesha qeybta aan uga jirno ee maraykanka naftirkiisa aan degannahay sababtoo ah wadankan waa wadan aad suus karaysa inaad Waa ku gartay.
noolaato si fiican ugu noolow aqoontaada iyo waxaan kusoo kordhin karta iyo wax walbana kusoo kordhay saasaan aaminsanahay aniga igana raalli ahaa dawlad waad mahadsan dheer tahay ah.
khadra aad baad umahadsan tahay waayahay cabdi warsamo ayaan siinayaa een, haddii bal aragtiyahaas isdhaafsan ee sahre iyo qadro aad wax ka leedahay ma hor saare iyo khadre aad iyo aad bay u mahadsan yihiin waxayna ka turjumayaan maxay ahayd ah, anigu fekerkayga iyo fekerka dad badan oo soomaaliya qabaan especially waalidiinta gaar ahaan hooyooyinka iyo gabdhaheena walaalaheena oo aad iyo aada u dadaal badan waxaan anigu dhihi lahaa qofka muslimka ah wuxuu safiir u yahay diinta islaamka especially markaa dalalkaan degannahay waxaa aniga dadka ila shaqeeyo waxay waxay dhici karta inaan ahay qofka muslimka ugu horeeya ay arkeen ama qof soomaaliya ugu horeeya ay arkeen sidaa u dhaqmo ayaa waxay u noqonaysaa fariinta ay ka helaan ama musawirka ay ka helaan soomaalinimada iyo muslimnimada haddii anigu aan iswaalo oo aan noqdo nin gangster ah ama nin qof iswaalayo ama qof maaragtay dabeecad xun ama qof aan dadka mujtamaca aan ogolayn adiguna ma lagu ogolaanayo oo taas waa musawir fool xunaan ka haysa marka safiira aan unahay diinteena iyo dalalka aan ka nimid iyo ko- iyo dhaqankeena waa inaan marka anaku aan isxakamaynaa oo aan ku dadaalnaa inaan mujtamacan wan sharciga aan ilaalino labana waa inay shacabka soomaaliyeed oo dalka maraykanka degan ogaadaan inay kow horta muwaadiniin maraykan yihiin americans baan nahay waa dalkeeni basaboorka aan ku soconno waa waa basaboor maraykan ah waxaana la ogolyahay inaan codayno anigu hadda guddoomiyaan ka ahay eh, degmo waxaana ahay xubin baan ka ahay golaha deegaanka magaalada minneapolis oo maamulka sare aan kamid ahay askar baan ku leenahay waxaa ku- xildhibaanaa ku leenahay gobolka waxaa ku leenahay maxay ahayd eh, maxaa la dad ka shaqeeya hay-ad kaste marka haddii laakiin aan iska dhigin inaan nahay dad ajnabi ah oo aan dalkii marti ku nahay dee marti baa noqonaysa lakin haddaan u aragno inaan maraykan nahay sharciga maraykankan aan ilaalino maxay ahayd anakoo diinteena nala ogolyahay inaan inaan- inaan ku dhaqanno anakoo nala ogolyahay masaajidadeena anakoo nala ogolyahay iskuulkeena anakoo nala ogolyahay afkeena dee waa inaan alxamdulilah marka hore dhahnaa dadkaan aan la deganahna ixtiraamnaa aan is-ilaalinaa afkeena iyo adimaheena aan maxay laga laga la- la- nabadgelye ku siinaa waa gartay waayo waa la socotiin maxay ahayd sahro waa la socotiin dhegaystayaal maanta adduunka caalamka islaamka waxaa ka socda xur- xuquuqda maanta aan maraykan ku leenahay ma ku leenahay sacuudi arabia ma ku leenahay south africa ma ku leenahay haddeer burma dalka burma waxaa ka socda waa ujeedin oo maymar iyo maymar la dhaho nimanka muslimiinta waxa lagu sameynaya caal anakoo muslin ah waxaana loo ogolyahay dha- maxaa la lahaa maxay ahayd xuquuqdeena iyo dhaqankeena maanta magaalada minneapolis meesha xaafadda aan deganahay waxaa ku jira jid la dhaho somali street waxaa ku yaala saddex masaajid daarul quba maxay ahayd daarul hijra maxay ahayd masjidu shaafici waxay ku yaalaan xaafaddeena masjidu rawda waa nagu dhegay abubakr sidiiq afartan masaajid baa ku masjidul leenahay.
dacwa oo waa nala gartay ogol yahay waa gartay dacwa ku yaala st paul waxaa ka wadaa xuquuqda aan dalkan ku leenahay iyo iyo iyo waxa aan naloo ogol yahay waa wax maxay aada u wanaagsan iyo waa jirtaa cunsurinimo cunsurinimo waa jirtaa qofaa si xun kuu fiirinayo qofaa wuxuu ku dhahaya go back to africa haye waa lagu dhahaya laakiin waxaa dhahaysa go back to europe iyo maxay checoslovakia meeshaa ka timid maxay yihiin marka Siyaasiyiin haddaan caawin.
haddaan bal ku weydiiyo cabdi warsame adigoo mahadsan maxay yihiin waxyaabaha dadkan cunsuriyadda ku jirta dabcan waad dhex gasheen bulshadii waad ogtiin waxa gubi kara maxay yihiin oo ay u diidi karaan qof eh, wadan imaaday oo nolol ka soo doonay shaqaysanayo laga yaaba asaga xataa inuu wax kusoo kordhinayo wadanka walaal horta bini aadanka ayaa wuxuu markasta wax kala saaro bini aadanka soomaali sooma nihino maxaa anaku kala duwan nahay oo dalkeena ugu soo gubnay maxay ahayd soomahano magacyo saddexaad qabiilada dhan la sheegayo soomahano magacyo awoyaasheena dalkeeni baa kusoo gubnay waan isku dagaal anakoo sinjiyad ah isku sinji ah ka waran marka haddii mujtamaca ku dhex nooshahay dadku kala duwan yihiin indha yar baa dalkan degan cadaan baa degan dad waxaa dalkan degan u arka inay awoyaashood dhiseen oo u arka inay adigu marti tahay laakiin dalku sharci buu leeyahay sharciguna annakana muwaadiniin baa nahay waan u simannahay midda Waay.
labaad Mm.
mujtamac kasta oo naga soo horreeyey oo oo ku yimid dad tira badan annaguna waxaa dir boqol kun aan nahay gobolka minnesota markii loo qiyaaso maraykanka o dhanna laba boqol oo kun aan nahay waxaa jirta mujtamacyo naga horreeya oo cadaan ah oo la cunsurin jiray irishka sidee loo geli jiray maxaa la nimankan yahuudda sidee loo geli jiray nimankan armenianska sidee loola dhaqmi jiray nimankan catholiga ah sidee loola dhaqmi jiray waxaa jiray madaxweyne loo john f kennedy oo oo catholic ahaa oo lagu cunsuriyey oo xataa khudbooyin jeediy oo yidhi anigu waxaa noqonaya madaxweyne maraykan oo madaxweyne catholic ma noqonaya keliya martin luther king iyo maxay nimanka civil rightska waa xasuusataa dhibkii usoo mareen inay heleen halganka marka of course mujtamac kastoo cusub markaa cusub tahay waxaa lagu arkaa wax wax wax kale gabar xijaabin weligood dadkaan maysa arkin gobolkan wuxuu ahaa gobol boqolkiiba sagaashan iyo todobaa cadaan ah madowga degana wuxuu ahaa madow magacyadooda leh laakiin waxaa yimid cabdi warsama yimid cabdulqaadir baa yimid axmed baa yimid maxamed baa yimid sahraa timid waxaa timid xubbaa timid waxaa timid qaali baa timid waxaa yimid oromo dad af oromo ku hadla waxaa yimid dad af soomaali ku hadla waxaa yimid dad aan marka of course dadkii waxay ka qaadeen reaction ay ka keenayaan laakiin reactionkaasi wuu yar yahay haddii aan iska dhaadhicino waxaa tiri i think sahraa tiri hadal aada u fiican khadarna waa ku xujisid haddii aad iska dhaadhicisid inaad aad meel aada gaarin weligaa meel ma gaarin haddii aad iska dhaadhicisid shaqadaas wax ma helaysid because soomaaliya tahay weligaa shaqa ma helaysid marka waa in laiska daayaa niyad jabka niyad jabka waa wax xun qofku waa inuu yeeshaa confidence waa inuu dadaalaa way dhegeystayaashaan rabaa dul qaadataa waa in hore loo socdaa waad mahadsantahay dhegeystayaasha raba inaan weli fursado sii siiyo kuwo badan oo gudaha maraykanka naga soo wacaya ayaa jiro bal markana aan fiiriyo mid kamid a dhegeystayaasheena minneapolis ku jira walaal magacaaga ku bilow ee wiilka ugu dambeeyo iyo halkaad naga soo wacaysid iyo dabcan su-aashaada hallo asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu magaceyga waxaa la yihahdaa maxamed cali jaamici oo kasoo wactamaayo st paul minnesota horta wax su-aala ma qabo lakin sida cabdi warsame xafidullah ila ilah xafida uu yihi kalsoonida naftaada inaad ku qabtid waa wax weyn horta number one soomaali haddii aan nahay waxaa naga maqan kalsoonida nafteena aan ku kalsoon nahay marka iska dhaadhicisid inaadan micnaha maxaa lahadaye aada u qalmin shaqo ama position nin caddaana ama nin maraykan ku dhashay ama wuxuu raba ha ahaadee aada heli karin horta taas waa dhibaatada ugu weyn oo na haysato tan labaad oo na haysatana waxa waaye annagaa marka horeba horta isyasna annagaa marka hore isliidna oo nafteenna inaan liidna maahana walaalkeen xataa liidna waxaa arkaysaa soomaali badan oo mataqaana maxaa lahadaye ninka caddaankaa iyo ninka soomaaligaa jecel ninka caddaanka ah for example adigoo shaqa iskala shaqaynaysiin oo kale midka caddaanka xushmad weyn ama respect u haya adigana micnaha ku gelinayo booska saddexaad ama booska afraad for example markii salaantid aad isku dayid oo kale ama nin caddaana aadoo sa socotiin anay igu dhacday markii salaanuu la soo cararay isigoo dhoola caddeynaayo marka ay sidhi adigoo ku salaamaya mid caddaan iga dambeeyo wejiga u dhoola caddeynaayo marka taas waa inaa horta micnaha maxaa leedaha annaga wax iska dhignaa oo annaga kor isgeynaa kadibna man sharafa man sharafa naso micnaha qofka nafteeda sharafto asigana waa la sharfaya ma fahamti marka naftaada horta marka hore sharaf kadibna dadka kale sharafka raadi intaasaa ku darsa lahaa aniga waad mahadsantaha aad baan kaaga mahad celinaya waktigaaga wiil yaroo dhalinyaro ku nool minnesora ayaa tahay dabcan dadka wax badanna usoo joogo og bal cabdi warsame ugu dambeyntii haddii aan anigu ku weydiiyo maxaa la gudboon dadka soomaalida hogaamiyaasha soomaalida adiga aad ka mid tahay ugu dambeyntii kelmadda aad dhihi lahayd maxay tahay si ay maaragtay u sameeyaan ayaga xataa soo dhoweyn oo aan looga didin amaba ay dhibaatada qayb uga noqon horta marka ugu horeyso waa inaa anaku gacanteena ku helnaa horta talada waa inaa ilahi subxaana watacaala saaranaa waana inaa anaga gacanteena ku helnaa maxay ahayd waxyaalaha muhiimka noo ah sida haddeer anagu waxaa ka hadlaynay oo dhisaynay suuq soomaaliyeed iska leedahay waxaa jirta hadda laba suuq oo magaaladeena ku yaallo oo markaa jirtid nadaafad darrada iyo isku dhexyaaca iyo sida maarata maamul xumada ka jirto dadku ay u arkaan inay ka turjunto dhaqanka soomaaliyeed iyo soomaalida laakiin aan ahayn oo ah maamul xumada meelahaas ka jiro marka waa inaa anaka nafteena iyo meelaha anaka maxayd makhaayadaheena iyo meelaha anaku alleena horta waa inaa gacanteena ku helno waa in markaan aan soo dhaweynaa dadka mujtamacna la degan waa inaan kalsooni noqonaa sida yarkaa dheer uu yidhi walaalkay st paul joogay qofku markuu asaga naftiisa ka adag yahay uu naftiisa kalsooni ku qabo uu dadkiisa jecel yahay baa la jeclaanaya waa garta anaku waa inaan dadaalnaa mujtamacaanaa degan dal fiicanaa degannahay dal qaniyaha degannahay dalkaana soomaalidu wax waa ka noqonaynaa biidni illahi alkariim waxa weeye wakti yar baan joognay labaatan sano hadday ugu badan tahay joognaa dadka soomaalida magaalada degan dadka ugu badan anigu toban sana deganahay maxay dalka maraykanka wax badan waa qabsanay insha allah ilmaheenu way kusii dari doonaan waxaana kaa qabsanay waxaan degi doonaa xaafadaha ugu fiican one dayna governatora ka noqon doonaa gobolka minnesota laakiin waa in la dadaala waa in lagu dadaala mujtamaca waxaana ka codsolaa shacabka soomaaliya bay ogyihiin anaku doorashaa ku jirnaa inay noo soo baxaan labaatan labada september insha allah Waay.
ilaa iyo sagaalka november waxaan rabnaa mar labaad inaan taariikh samayno oo noqono qofkii soomaaliya oo laba jeer loo doortay xilka guddoomiyaha degmada waxaana rabaa inaan kamid noqdo maamulka magaalada minneapolis oo gaar ahaan u tartamno ama madaxweynaha ama madaxweyne ku-xigeenka councilka insha allah taas waxay tusaysaa dee shacabka soomaalida inay wax qabsan karaan codkeena inuu inuu muhiim yahay waay waan idin sheegnay waxaan taas way jeclaan u lahaa baahan inaan- tahay.
waxaan jeclaan lahaa inaan kusoo gabagabeeyo intaanan ka bixin maadaama aan ka hadlayno gudaha maraykanka soomaalida ku dhaqan iyo dhibaatooyinka heysta dhib kale oo baaxad weyn ayaa jiro oo hadda dhalinyarada ayaa isleynayso markii la fiiriyo colombos oo hadda ay kusoo badanayso oo dhowrkii bilood ugu dambeey sideed dhalinyaraa la sheegay Eh, minneapolis waaba tii kasii horreysa oo ayadana khatarta badan ay ka jirtay marka eh, seattle washington ay ka jirtay taa ugu dambeyntii ayada laftarkeeda inkastoo ay mawduuca ka mid yihiin haddana maxaad kusoo gabagabayn lahayd sahra waxaa dhihi lahaa cudurka nagu dhacay waa cudurka maraykanka haysto cudurkan waa cudurka streetska la dhaho gangskan iyo waxaan la arkayo waa waxyaalaha mujtamaceena aan ugu nimid waana wax aada iyo aada khatarteeda leh waana dhib badan tahay sidaa la socotay magaalada chicago waxaa lagu dilay sanadkii lasoo dhaafay sideed boqol iyo toddobaatan iyo lix dhalinyaro hal degmo oo south side chicago la dhaho waxaana ay ahaayeen dad african american u badan may fahan marka taas wey dee anaka cultureki iyo wixii baa isbedelaya haddii ilmihii aan wax la barin haddii ilmaha aan lagu dadaalin wiilasha haddii mar hore waxaa ka dhawaajiyay gabdhaheenu ilaahay hanoo daayo waa fiican yihin beenna ma ahan haddaad jaamacadda university of minnesota tagtid boqolkiiba toddobaatan iyo shan ardaydu waa gabdho haddii aad tagtid jaamacadda columbus ohio gabdhaa u badan haddaad tagtid jaamacadda seattle ku taala gabdhaa u badan wiilashii waxa weeye dhibaato badan baa ka jirto niyaddii baa laga jabiyey ma la ma- noloshooda ma lala dadaalo marka waxaan codsan lahaa soomaalida meel kasta ay joogaan annaku waa inaan waa inaan ka fiicannahay is hadda samaynayno waa in masaajidada iyo culamaa udiinka iyo hogaamiyaasha iyo hooyooyinku inay ku dadaalaan sida wiilasha jihadan maxay looga saxi lahaa Waa qaladaad badan baa jiro laakiin jidadkii waxa waye culturekii waxaa qaadanay dalkan hadeer aan so- aan soo degnay oo ah cultureka jidka daroogada hadeer aad bay ugu soo Waay.
badanaysa soomaalida isdilkina waa Wax ma badanaa ka dhigi laakiin waxaa laga karaa, qaban karaa Sarah, minneapolisna wax badan waa ka waa qabanaysa.
kusiinaa wax yar alxamdulilah yaa ila hadlaayo qofkaas kee waay catra waay catra waay haye khadro adigoo soo koobaysa waktigaa nagu dhammaaday waa soo xiranaa barnaamijka haa bes laba wal laba wax ayaan ka dhihi lahaa fikirkayga oo ah micnaha soomaalida bakdinta ay qabtay inay iska dayso sababtoo ah wadankan sharci loo siman yahay ayaa jirto wax cabsi la yidhaahdo ma jirto sababtoo ah qof walba oo wadankan ama u dhalo ama ha u dhalan qof kasta oo bini aadan ah sharci waxaa jiro eh, maxaa la dhahaa eh, eh, qabanayo qofka qaba qabanaayo ha qofka difaacayo ma fahamtay Mhm.
tan kale oo labaad oo ciyaalka waxaa loo baahan yahay inay waalidiinta naftirkooda ay xiriir fiican la sameeyaan ciyaalkooda ay maxaa la yidhahdaa activity iyo maaragtay ay program iyo ay ku daraan ay meelaha waxbarashada ama diinta islaamka lagu barto ama iskuulaadkooda ay ku dadaalaan ayna close ku noqdaan marka ilmahaaga sii daysa cid walbay saaxiib la noqon karaan aniga waxaan leeyahay hal wiil oo shan iyo toban jira ilaahay ii daysto Mhm.
waxaan ku dadaalaa inuusan saaxiibo badan eh, uusan yeelanin uu qofka maaragtay aad mar walba saaxiib la tahay oo aad ku dartid Isu maaragtay dhawaataan.
aad la socotid xaalkiisa Waay.
marka intaasaan ku aan ku darsan lahaa aniga, waad waana mahadsan tahay mahadsantihiin.
khadra aad baad umahadsantahy kulligiina waad mahadsantihin waktigiina een, mudane cabdi warsame iyo eh, gabdhaha kaga jira minneapolis iyo virginia iyo guud ahaanba dadkii nagala qayb qaatay barnaamijka wicitaanka kulligiin waa idin mahadcelinaya waa maxsan tahay Sarah.
guud ahaana barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadkan oo aan ku eegnay haddii soomaalida maraykanka ah ee ku dhaqan dalkan maraykanka ay haysato cunsuriyad gaara iyo haddii kale oo uu marti noogu ahaa cabdi warsame ayaan intaasi kusoo gabagabaynaynaa barnaamijka inta ka qayb qaadatayna waa u mahad celinayaa inta wakhtiga uusan ku siminna sidoo kale waan u mahad celinayaa inta aynu barnaamijkan mid lamida ku kulmi doonana nabadgelyo